بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته walaalayaal waxaan ku bilaabayaa magaca alle subxaanahu wa tacaala allahaasoo naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba mahadduna isaga ayay u sugnaatay rabbigeen subxaanahu wa tacaala isagaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan oo ka dheer oo ka hufan isagaana korreeyo sarreeye waxaan kaloo ku sallinaynaa oo aan ilaahay subxaanah wa tacaala u weydiinaynaa naxariis iyo nabadgeliyo xabiibkeennii moxamed inuu korkiisa yeelo isaga ehelkiisii saxaabadiisii iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee raacday jidkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaan idinku salaamay salaantii islaamka oo ahayd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu macnaheeduna wuu ahaa nabadgelyo naxariis iyo barakooyin ka timid xagga allah korkiinna ha ahaato intaa kadib walaalayaal waxaynu ka warrami doonaa mowduuc xasaasi ah oo dadka qaar ay isweydiiyaan mowduucani wuxuu ku saabsiisan yahay walaalayaal nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam miyaa lagu sheegay nebinimadiisa iyo risaaladiisa iyo fariintiisa miyaa lagu sheegay kutubtii ka horreysay isaga gaar ahaan kitaabka baibalka kitaabka baibalka waxaynu walaalayaal barnaamijyadii horeynu kaga hadalnay in kitaabkani uu ka kooban yahay erayo ama kelimooyin ama weedho qaar loo tiirin karayo inay hadal ilaah yihiin kuwo kalena loo tiirin karayo inay yihiin hadal nebi kuwo kalena loo tiirinayo erayadaasi inay noqon karaan erayo dad taariikhyahanna ah sidoo kale kitaabkan waxaynu caddaynay in ay ka buuxaan qaladaad fara badan iyo inay ka buuxaan erayo aan ku habboonayn inuu ku hadlo ilaahay oo aan hadal ilaah ahayn hadal nebina ahayn hadal qof saalixoo wanaagsanna aan ahayn marka waa kitaabkaa isku dhex jeer jira waxaana nasiib xumo ahayd in ay kiristaanku ama dadka diinta nasaarada ama kiristanka ama masiixiyiinta haystaa ay ilaa iyo xadda aanay kala saarin maxaa hadal ilaaha maxaa hadal nebi ah maxaa hadal taariikhyahana maxaa hadal culummo ah maxaa se hadal wasakhnimo iyo najaaso ah diinta islaamku run ahaantii alle subxaana wa tacaala waa u kala saaray oo waa waxyaalahaaynu kaga duwannahay diimaha kale oo dhan haddaad u baahatid hadalkii ilaahay rasmiga ahaa ee kelmad kastii xaraf kastaaba uu ahaa kalaamu rabbi alcaalamiin waa kitaabka qur-aanka kariimka haddaad u baahato hadalkii nebiga oo ah nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku qoran yahay kutubta axaadiista ee bukhaari iyo muslim iyo sunanka haddaad u baahatid kutubada culummada fasirtay qur-aanka ee tafaasiirtoo kale waxay ku qoran yihiin kutubtooda sida tafsiirka dabarani imaamu dabari ama tafsiirka ibnu kathiir ama tafsiirka imaamu qurdubi yacni kutubta tafaasiirtu way fara badan yihiin sidoo kale waxaa fara badan kutubta kale culummada kale muslimiinta ee fiqiga ama ha noqdo fiqigaasi fiqiga imaamu shaafici ama xambeli ama imaamu malik iyo culummada kale muslimiinta ee lamidka marka way kala saarantay kaasi kitaabkaasi waa hadal ilaah kitaabkani waa hadalkii nebiga kitaabkani waa kitaabkii culummada muslimiinta kitaabkani waa kutubtii taariikhyahanada marka wuu kala saarsaaran yaho kaasi waa hadalkii ilaahay oo waa diintii islaamka kaasi waa hadalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo isaguna waa masterkii labaad ee ay wax ka soo xiganayeen muslimiintu laakiin nasiib xumo diimaha kale gaar ahaan diinta kiristanku ma u kala saarno waxoodii waxaa kitaabkoodii ku dhex jira baynu nidhi hadal ilaah wax loo tirin karo hadal nebi wax loo tirin karo hadal niman taariikhyahanaa wax loo tirin karo iyo hadal dad wasakha oo ka sheekanaya bornography iyo wixii la midka walciyaadu billah walaalayaal kitaabka sidaas ah ma kula tahay in laga heli karo cadday wax caddaynaya ama xujooyin aayada ah oo caddaynaya inuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu yahay nebigii ugu dambeeyey iyo risaaladii ugu dambaysay masiixiyiintu inta badan waxay sheegtaan in kutubtoodu ama kitaabkooda baibalku ay wax kastaba ku qoranta ama waxyaalaha ay u baahan yihiin intay nool yihiin ay ku qoranta waxaase ha noqdaan laga soo bilaabo ilaa dhalashadii nebi ciise iyo wixii ka horreeyey iyo diiwaanadii ay qorteen ilaa iyo inta qiyaamuhu ka dhacay ama adduunku ka gebagaboobayo waxyaalihii ugu muhiimsanaayay dhacaya way u qoranta ama way u diiwaan gashanta waxaa isweydiin tale ama la doonaya in la weydiiyo ruuxa kristanka ama masiixiga ah maxaa kitaabkaaga u diiday inuu nebi maxamed uu ku qornaan waayo sababtoo ah bani aadamka taariikhdiisa marka la diraasiiyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaga jiraa raadkii ugu weynaa ama qofkii ugu saamaynta badnaa bani aadam dhulka yimi waa moxamed arrintaasna ma aha dadka muslimiinta ay inay qirsan yihiin waxaa qirsan dadka kale xataa aan muslimiinta ahayn kitaabkii uu qoray ninkii maraykanka ahaa ee qoray boqolka qof ee ugu raadka badnaa bani aadamka number one wuxuu ka dhigay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam shakhsiyan isagu wuxuu ahaa nin kristana ilaahay markaa isagu uu rumaysnaayo ciise ahaa wuxuu geliyey kaalinta saddexaad qofkii adduunka ugu raadka badnaa ee ugu saamaynta badnaa wuxuu ka dhigay the prophet moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayuu ka dhigay idan haddaba qofkii ugu saamaynta badnaa bani aadamka iyo taariikhda nooleba uu ku noolaado dhulka maxaa kitaabkaaga u diday hadduu wax kastaba uu ka waramayo maxaa u diday inuu kitaabkaagu ku qornaado waa su-aasha markaa la weydiinayo qofkii masiixiga ah ee dafirsanaa in nebi maxamed aanu wax raad ama wax calaamada ama wax xujo ahi aanay kitaabkooda ku soo aroorin maadaama nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu yahay rasuulkii ugu dambeeyey waxaa loo soo diray dhammaan bashariyadda oo dhan caalamiinta oo dhan ilaahay wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala suurat alambiyaa suuradda koob iyo labaatanaad ee qur-aanka wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaan kuu soo dirnay oo keliya nebi maxamedow inaad naxariis iyo raxmad u tahay caalamiinta caalamiintuna waa wax kasta marka ilaahay laga reebo sidoo kale alle subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa uu ku yidhi suuratu saba aayadda siddeed iyo labaatanaad wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira walaakina akhara annaasi laa yaclamuun waxaan kuu soo dirnay nebi maxamedow dhammaan bani aadamka adigoo ah bashiiran ku u bushaaraynaya dadkii muslimiinta ku raacay wanadiiran u digaya ciddii kaasoo horjeesata walaakina akhara annaasi laa yaclamuun hase ahaatee dadka badankoodu maba aqoonsanaama ma garanayaanba ma oga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu markaa caalamiinta loo soo diray kitaabka qur-aankaabay ku caddahay sidoo kale nebi ciise calayhi salaam oo ay dee ruuxii kiristanka ama masiixiga ahay uu rumaysan yahay waxaa loo soo diray oo keliya risaaladiisa ama fariintiisu waxay ku koobneed oo keliya reer bani israa'iil qur-aanku wuxuu leeyahay suuratu ali cimraan aayadda sagaal iyo afartanaad ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إيا الرسول والنبي عيسى ورسول رير بني إسرائيل أه لو ترى رير بني إسرائيل إسوغو دهيا إني قد جئتكم بآية من ربكم وحاندين لإيمي آية يا أستام حق ربين كأهادي وقرآن كبا سيدالي in nebi ciise loo soo diray reer bani israa'iil oo keliya kitaabka qur-aanka oo keliya kuma sugna ee kutubta masiixiyiinta iyo kiristaanka ee kitaabkooda baibalka ayay ku caddahay sida qoraxdu ay u caddahay oo kale in nebi ciise calayhi salaam loo diray reer bani israa'iil sida kusoo aroortay kitaabka matthew ee chapterka shan iyo tobnaad verse twenty four waa kitaabka matayos la dhaho cutubka shan iyo tobnaad faqradda afar iyo labaatanaad afka ingiriisiga gaar ahaan kitaabka king james versionka wuxuu leeyahay but he answered and said i am not sent but unto the lost sheep of the house of israel af soomaaliya waxay ku noqonaysaa waa kitaabka matthews cutubka shan iyo tobnaad faqradda afar iyo labaatanaad laakiin wuxuu ku jawaabay oo ku yidhi la iima soo dirin idaha lunsan ee reer bani israa'iil mooyaane maxaa looga jeedaa gabadh baa markaa nebi ciise ka daba qaylisay oo ka daba dhawaaqday doonaysa in qof ehelkeeda ahoo jin qaba inuu ka daweeyo ama uu xanuunka uu ka dulqaado deetana wuxuu yidhi waxa keliyo aniga lay soo diray idaha lunsan ee reer bani israa'iil idaha lunsan waayo waa dadka lunsan ee reer bani israa'iil oo keliya ee yahuudda oo keliya lay soo diray haddaba su-aasha isweydiinta le waxay ti haddii kitaabkoodii baibalku uu leeyahay waxa loo soo diray oo keliya reer bani israa'iil maxayba dadkan kale aan yahuudda ahayn ee reer galbeedku iyo reer galbeedku yahuud maaha gaar ahaan maraykanka iyo reer reer yurubku ma aha dad reer bani israa'iila sideebaad markaa rasuulba uu kugu noqon karaya isagiibaaba leh waxa lay soo diray oo keliya reer bani israa'iil waa arrinta markaa taxaddiga ku ah ama jallenjiga ku ah inay ka jawaabaan masiixiyiinta ay tahay halkaa waxaa inooga caddaatay walaalayaal in nebi ciise loo soo diray dad gaar ah cid khaas ah loo soo diray oo ahayd reer bani israa'iil laakiin risaaladda nebi maxamed waa mid caam ah waa mid guud oo loo soo diray dhammaan bashariyadda oo dhan ilaahayna wuxuu uhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaan kuu soo diray rasuulka ilaahayow moxamedow inaad naxariis iyo raxmad aad u tahay caalamiinta dhammaantood haddaba rasuulkaa loo soo diray caalamiinta oo dhan ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay in kitaab kasta laga helayo sifooyinkiisa magacyadiisa iyo kutubadii ka horreysay kitaabka qur-aanka ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
ee ah kuwa raaca rasuulka nebiga ah ee ummiga ah ee ah kay ka helayaan isagoo ku qoran agtooda tawraad iyo injiil farayana wanaagga kana reebaya xumaanta una bannaynaya wanaagga iyo xalaasha kana xarrimaya xaaraanta kana dejinaya culayskii iyo xadhkihii korkooda ahaa kuwa rumeeyey nebigaas ee qadariyey ee u gargaaray oo raacay nuurka lagu soo dejiyey kuwaas un ayaa ah kuwa liibaanay ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala maxalu shaahiidkeennu waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi waxa uu ku qoran yaho laga helayaa kutubta injiil iyo towraad kutubta ay yahuuddu rumaysan tahay iyo kutubta ay rumaysan tahay kiristaanku labadaba waa laga helayaa buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala haddaba aynu soo dhaadhacno dulucda mawduuceennan oo ah nebi maxamed miyaa lagu sheegay kitaabka baibalka marka aynu soo bandhigno caddaysimahan iyo xujooyinkan ayaad ka jawaabi doontaa su-aasha marka koowaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu sheegay nebinimadiisa kitaabka baibalka gaar ahaan shanta kitaab ee ugu horeeya ee ay u tiriyaan ay dhahaan nebi muuse waa kuwii lagu soo dejiyey kitaabka ugu dambeeya layidhahdo deutronomy ayaa lagu sheegay cutubka siddeed iyo tobnaad faqradda siddeed iyo tobnaad balakri afka ingiriisiga waxay ku noqonaysaa waa deuteronomy chapter eighteen verse eighteen waxay leedahay i will raise them a prophet from, um, from among their brethren like unto thee and i will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that i shall command him afka carabiga haddaynu ku akhrino waayo waxaan doonayaa in aynu isbarbardhig ku samayno bal hadda kutubtoodu waxaanay ka hadlayaan af carabiga waxay ku noqonaysaa waa sifru tathniya cutubka sideed iyo tobnaad faqradda sideed iyo tobnaad أقيم لهم نبيا من وسط إخوانهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به وأفعر بجي تاسنا أفكي صومالي مركين كتور جمنو waxay noqonaysaa waxaan u soo bixin doonaa nebi walaalkooda ah sidaadoo kale ah waxaanan yeelayaa erayadayda afkiisa waxaanu u sheegayaa ayaga wixii aan faray nebi muuse ayaa ilaahay la hadlay sida ay kutubtooda ku qoran kitaabka deutronomy chapterka sideediyo tobnaad vesh idin ama faqradda sideediyo tobnaad waxa uu leeyahay marka nebi muuse lala hadlayo waxaan u soo bixin doonaa nebi walaalkooda ah sidaadoo kale ah nebi muusew haddaba kelmaddaas sidaadoo kale ah ayaan doonaynaa in aynu marka hore si wanaagsan aynu u turjumno aynu u fasirno sidaadoo kale ah nebi muuse markaa waa nebi la mid ah sidiisoo kale ah markaad weydiisid masiixiyiinta waayo nebigaa la sheegaya la leeyahy waa laga soo bixin doonaa ee nebi muuse oo kale sidiisoo kale ah waayo waxay dhahayaan oo jawaabtoodu ay tahay ama qaabka lagu soo tarengareeyey marka muslimku ku weydiiyo lagu dhaho sidaadoo kale maxaa looga jeedaa wuxuu ku jawaabayaa markiiba waa nebi ciise waxaan leenahay maxay markaa iskaga mid ka yihiin ille wax erayga waxa weeye sidaadoo kale maxay nebi ciise iyo nebi muuse iskaga mid ka yihiin wuxuu ku dhahayaa laba shayba waa iskaga ka mid kow labadooduba waa nebi muuse waa nebi ciisena waa nebi waa kow sidoo kale waxay iskaga mid ka yihiin buu ku leeyahay muuse waa reer bani israa'iil ciisena waa reer bani israa'iil labadaa shay oo keliya ayay wadaagaan haddaba haddii ay labadaa shay oo keliya ay wadaagaan waxaa jirta nebiyo aada u fara badanoo la wadaaga maga sifooyinkan oo dhan oo waa sida nebi daa-uud oo kale nebi daa-uud reer bani israa'iilna wuu ahaa sidoo kale isaguna nebi buu ahaa sulaymaan oo kale zakariya oo kale ama yaxye john the baptist ba u yaqaanaan iyagu nebi yaxye waa la mid waa reer bani israa'iil waana nebi labadaa sifoo keliya hadday tahay waxa ay wadaagaan waxaa soo hoosgelaya markaa dhammaan nebiyadii kale reer bani israa'iil ee la wadaagaya sifooyinkaas oo wada ahaa reer bani israa'iil sidoo kalena nebiye ahaa marka ruuxa meesha lagu lagu sheegayo ee ilaahay uu soo waxyooday nebi muuse ee uu ku yidhi sidaadoo kale ma aha nebi ciise waa qof kale sidoo kale nebi ciise iyo nebi muuse way kala duwan yihiin adiga aragtidaada oo adiga aragtidaadu waxaad u aragtaa ciise inuu yahay ilaah muuse ma ilaahba maya waa ma aragtidaada adigu waa qaabka qofka masiixiga uu qabo ila isagu wuxuu u yaqaanaa in ciise uu yahay ilaah way ku kala duwan yihiin markaa meesha muuse ile waxa erayga meeshay taagan oo fiirsada sidaadoo kale waa in nebi muuse qof sidiisoo kale ah uu meesha yimaadaa waxaad adigu aaminsan tahay masiixiyo ciise inuu ilaah yahay wuu kuu qoslayayo wuxuu ku odhanayaa haayo waa ilaahayga oo weliba incarnated ah incarnation maxay uga jeedaan masiixiyiintu waa ilaahay oo foomkii ama jidhkii bani aadamka soo gashtay walciyaadu billaah nebi muuse markaa ma ilaahayba ayuu isaguna ahaabad odhanaysa wuxuu leeyahay maya nebi muuse ilaah muu ahayn marka way ku kala duwan yihiin isaga aragtidiisa ciise waa uu ilaah nebi muusena uma aha ilaah waxaa kale ku kala duwan yihiin isaga aragtidiisa ciise wuxuu u dhintay buu isagu leeyahay wuxuu ii dhintay dembiyadaydu u dhintay waxaad odhanaysaa muuse miyuu kuu dhintay dembiyadaada maya buu leeyahay marka kaana way ku kala duwan yihiin sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in ciise saddex casho cadaabta ama naarta uu tegey waxaad leedahay saddexda casho uu naarta joogay muuse miyuu joogay maya isagu muu joogin ciisena haa buu ku odhanaya isagoo weliba cod yar oo gaaban ku hadlaya leanna rabbigoodii bay dhaheen saddex casho cadaabka joogay walciyaadu billaah marka way kala duwan yihiin marka ruuxa laga hadlaya ma aha nebi ciise ruuxa la midka ah ee sidaadoo kale ah kelmadda buuxinaya ma aha nebi ciise ee waa nebi kale nebigaa kale waayo nebigaa kale waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maxay iskaga midka yihiin bal haddaba fieri sifooyinkana iskaga midka ka yihiin oo dhan nebi muuse ile nebi muuse loo soo waxyoodo lagu yidhi sidaadoo kale ayuu noqonayaa nebigaa laga soo bixinayaa ama lasoo saaraya labadooduba horta nebi muuse iyo nebi moxamed labadooduba waxay lahaayeen aabbiyo hooyo bal haddaba u fiirso nebi muuse aabbiyo hooyu lahaa nebi moxamedna aabbiyo hooyu lahaa laakiin nebi ciise aabbiyo hooyo miyuu lahaa waa maya nebi ciise hooyo keliyuu lahaa aabbana muu lahayn inkastoo iyagu ay u rumaysan yihiin aabbihiinu yahay ilaahay walciyaadu billaah labadoodu waa nebi muuse nebi maxamed waxay iskaga mid ka yihiin labadooduba xaas iyo carruur bay lahayn nebi maxamed xaas buu lahaa carruurna wuu dhalay nebi muusena sidoo kale xaas buu lahaa carruurna wuu dhalay laakiin ciise ma carruur buu dhalay waa maya xaasna miyuu lahaa waa maya siday u badan yihiin kiristaanku walow ay jiraan dadka qaar dhahaa gabadha la dhahdo maria magdaliin ayaa xaas u ahayd laakiin siday u badan yihiin ee saxiixa u ah ee kutubtooda ku soo aroortay wax xaas ah ama haween ah muu lahayn ciise calayhi salaam labadooduba waa nebi muuse iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markay dhimanayeen waxay dhinteen geeri dabiici ah cidina may dilin cidina maysan sumaynin si dabiiciya bay u dhinteen oo ilaahay baa oofsaday labadoodaba laakiin ciise isaguma si dabiiciya buu u dhintay isaga aragtidiisa isagu wuxuuba rumaysan yahay markuu masiixi yahay in crosska uu ku dhintay markaa geeri dabiiciya damay ahayn taana way ku kala duwan yihiinoo ogow laakiin nebi muuse iyo nebi maxamed halkaana waa iskaga mid oo labadooduba markay dhinteen waxay u dhinteen geeri dabiiciya bay ku dhinteen ta kale iskaga midka ka yihiin nebi maxamed waxaa la soo diray oo nebi laga dhigay markay da'diisu ahayd afartan sannadood halka nebi muuse markii la soo diray isagana uu da'diisu ahaa afartan sannadood laakiin ciise markii la soo diray da'diisu misay ahayd soddon sannadood taana way ku kala duwan yihiin nebi muuse iyo nebi maxamedna calayhum assalaam halkaana waa iskaga mid sidoo kale labadooduba waa nebi maxamed iyo nebi muuse calayhum assalaam labadooduba waxay ahaayeen hogaamiyayaal hogaamiyayaal madax ah bay ahaayeen maxaa looga jeedaa hogaamiyayaal madax ah yacnii cidda amarka ugu dambaysa ay ka go'ayso waxay ahaayeen nebi maxamed iyo nebi muuse calayhum assalaam laakiin nebi ciise calayhi salaam oo isagu wuxuu fulfil ku samaynayay macnaha uu dhammaystirayey diintii isaga ka horraysay oo ahayd diintii nebi muuse ama kitaabkii tawraad ayuu ful fulfil uu ku yimi ama aan odhan karno wuu dhammaystirayay sida kutubtooda ku qoran oo uu leeyahy nebi ciise calayhi salaam sida kutubtooda ku qoran ha u malaynina inaan anigu u imi inaan bedelo qaanuunka iyo lowga ee waxaan u imi si aan u dhammaystiro diintii iga horraysay qawaaniinteed iyo sharciyadoodii si aan u dhammaystiro laakiin nebi muuse iyo nebi maxamed maxay kaga kala duwan yihiin ama maxay iskugu mid ku yihiin labadoodu waxay isku mid ku yihiin labadoodu waxay ahayn hogaamiyayaal madax ah sidoo kalena sharci iyo low iyo qaanuun cusub la yimi calayhum assalaam laakiin nebi ciise calayhi salaam isagu sharci cusub iyo qaanuun cusub lamuu imanin ee wuxuu dhammaystirayey qaanuunkii nebi muuse ka horreeyey iyo nebiyadii isaga ka horreeyey labadooduba waa nebi maxamed iyo nebi muuse waxaa aqbalay dadkii ay ka dhasheen oo nebi muuse calayhi salaam markuu dhintay waxaa aqoonsanaa oo nebinimo u ictiraafsanaa oo raacay reer bani israa'iil nebi moxamedna markuu geeriyooday calayhi salaam isagana waxaa raacay dee carabtii qoomkiisa ahayd oo dee saxaabadii rasuulka ahaa ayaa raacay markii labadooduba ay geeriyoodeen markaa waxaa raacday dadkoodii baa raacay laakiin nebi ciise calayhi salaam isaga lama raacin isaga lama raacin oo isaga ciddii yahuudda ahayd ee uu ka dhashay reer bani israa'iil may raacin iska dhaafinay raacane xataa al'aan maba rumaysnaba qoomkii uu ka soo jeeday reer bani israa'iil nebi ciise miyay rumaysanyihin waa maya waxay u rumaysan yihin inuu yahay welad khayru sharciya ama weladu zina walciyaadu billah way ku gaaloobenba walciyaadu billah marka qoomkii uu isagu ka soo jeeda reer bani israa'iil mabay rumaynba nebi ciise laakiin labada nebiya kale nebi muuse iyo nebi moxamed calayhum assalaam labadoodaba qoomkii ay ka soo jeedeen way rumeeyeen nebi moxamed calayhi salaam iyo nebi muxa iyo nebi muuseba labadooduba waxay ku aasan yihiin dhulka oo waxa dhulka lagu xabaalay laakiin ciise calayhi salaam isaga miyaa lagu aasay dhulka isagu wuxuu rumaysan yahay kii kiristanka ahaa in saddex casho uu dhulka ku aasnaa kadibna uu ka kacay isagoo spiritual ah ama rawxaaniyad ama khaakh ah buu ka kacay walciyaadu billaah ayuu xabaashii ka kacay saasuu rumaysan yahy marka wuxuu ka odhanayaa maya ee ciise isagu ma aasna ayuu ku oo leeyahay kii kristankaa waxaan leenahay haddaba labada nebi ee isku midka ah waa nebi muuse iyo nebi maxamed nebiga la sheegaya ee lagu leeyahay muusow sidaadoo kale waa nebi maxamed calayhi salaam aayaddii aan dib ugu noqon maxay lahayd waxay lahayd i will raise them a prophet from among their brethren waxaan soo bixinayaa nebi oo aan ka soo saarayo walaaladood yahuudda walaaladood waayo reer bani israa'iil yay la dhasheenoo ay walaala yihiin ila nebi ciise waa reer bani israa'iil muusena waa reer bani israa'iil waxaa markaa jirta qabiilka reer bani israa'iil ee ay ka tirsan yihiin nebi muuse calayhi salaam iyo nebi ciise calayhi salaam waxaa jirta markaa qabiil kale oo ay walaala yihiin from among their brethren waxaan ka soo bixinayaa walaaladood min wasti ikhwaanihim walaaladood waxaan ka soo saarayaa walaaladood reer bani israa'iil walaaladood waayo waa carabta oo nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu lahaa laba xaas mid waxaa lo odhan jiray saara midna waxaa lo odhan jiray haajara haajara waxay dhashay nebi ismaaciil saarena waxay dhashay nebi isxaaq calayhim asalaam labadoodii nebi isxaaq oo ay saara dhashay waxa ka farcamay reer bani israa'iil nebi ismaaciil oo ay haajara dhashayna waxa ka farcamay carabta uu ka soo jeeday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed marka uu leeyahay waxaa laga soo saarayaa nebigaas walaaladood cidda reer bani israa'iil la walaalka ah waa carabta sidaa awgeed labada nebi ee isku midka ah ee nebi muuse qabiilka ay walaalaha yihiin laga soo saarayo waa nebi maxamed nebigaasay isku mid yihiin sidoo kale waxay caddaynaysaa faqraddii aynu akhrinaynay hadeertoole waxay tidhi af ingiriisigii markaynu i will put my words in his mouth waxaan erayadayda yeelayaa afkiisa marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam erayadii ilaahay baa afkiisa la yeelay sababtoo isagu wuxuu ahaa ummi laa yaqra' laa yaktub waxna muu qori jirin waxna muu akhriyi jirin waxyi baa loo soo waxyoonayaa marka waxyigaa loo soo waxyoodo oo afkiisa la yeelo ayuu isaguna dadka sii gaadhsiinaya sala allahu calayhi wasalam markaas daliilkaas ama aayaddaa ku soo aroortay kitaabkooda ee ku soo aroortay kitaabka deuteronomy chapterka siddeed iyo tobnaad faqradda siddeed iyo tobnaad ee nebi muuse ilaahay la hadlaayo ee uu leeyahay waxaan soo saarayaa nebi walaalkooda ah oo aan afkay afkiisa erayaday erayadayda yeeli doono waxa weeye nebigaasi waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam idan kitaabkooda waxaa ku qoran in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu yahay nebiga la sugaayo oo ay ahayd waajibna ay ku tahay inay rumeeyaan taasoo keliya maaha sidoo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa nebinimadiisa lagu sheegay kitaabka la dhaho isaaya waa kitaab ka mida kutubtan bibalka kitaabka isaaya chapterka sagaal iyo labaatanaad chapter twenty nine verse twelve ama cutubka sagaal iyo labaatanaad faqradda labiyo tobnaad waxay leedahay afka ingiriisiga and the book is delivered to him that's not learned saying read this i pray thee and he saith i'm not learned af carabi maxay ku noqonaysaa waa sifru ashciyaa faslu taasic alcishruun af carabi waxay ku noqonaysaa sidan aw yudfacu alkitaabu liman laa yacrifu alkitaaba wayuqaalu lahu iqra' hada fayaqulu laa acrifu alkitaaba haddaba aynu af soomaali garayno af soomaali waxay ku noqonaysaa kitaabka waxaa loo dhiibayaa mid aan akhris baranin laguna dhahayo akhri waan ku baryaynaa ya akhri wuxuuna dhahaya anigu waxba ma akhriyo bal haddaba u fiirsada kitaabka waxaa loo dhiibayaa cid aan akhriska baranin oo lagu dhahayo akhri isaguna u leeyahay waxba ma akhrinayo waa kuma dunida bal soo eeg cidda kitaab haysata diiniya ee sifadan leh waayo aan nebi maxamed ahayn sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed markii ugu horreysay ee waxyiga lagu soo dejinayay isagoo jooga qaarulxeraa ee fii jabali annuur buurtii jabalunuur lo odhan jiray godkii ku yaalay qaaruxera lo odhan jiray markuu joogay ayaa malakul jibriil u yimi calayhi salaam deetana wuu cuujiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasu wuxuu ku yidhi aayaadkii ugu horraysay qur'aana ee soo degayey iqra iqra deetana nebigu wuxuu lahaa isagoo la ciijinayo maa ana biqaari maa ana biqaari anigu waxba ma akhriyo malakul jibriilna wuxuu lahaa akhri nebi maxamedna wuxuu lahaa anigu waxba ma akhrinayo hadda u fiirso kutubtoodana waxa ku qoran kitaabka waxaa la siinayaa midaan waxna akhriyin oo marka lagu dhaho wax akhri odhanaya anigu waxba ma akhriyo hadda balu fiirsada siday u caddahay ee sida qoraxdaas ama cadceeddaas ee u caddaanka u tahay in nebi maxamed sala allahu calayh wasalam sifooyinkiisu ay ka buuxaan kutubtani fiirsada taasoo keliya ma ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam magiciisa caadiga ee muxamed ayaa kitaabkan lagu sheegay subxaan allah gaar ahaan luuqadda afka cibraaniga waxaynu markaynu bilaabaynay kitaabkan baybalka diraasadiisa markaynu bilaabaynay waxaynu sheegnay in kitaabku uu ka kooban yahay laba qaybood qayb ah cahdiga qadiimka ama old testament loo yaqaan iyo qayb cahdiga cusub ee new testament loo yaqaan cahdiga qadiimiga ah oo ay ku qoran tahay diiwaankii nebiyadii ka horreeyey nebi ciise waxa lagu qoray luuqadda originalka ama asalka ah ee lagu qoray waxa weeye luuqadda cibraaniga ama hibruu loo yaqaana ee ay yahuuddu ku hadasho halka kitaabkan kale ee cahdiga cusub new testamentiga isagana luuqadda asalka u ah ay tahay luuqadda afka griiga marka luuqaddii qadiimiga ahayd ee uu ku qornaa kitaabkan iyo hibruu ama cibraaniga luuqadda yahuuddu ay ku hadli jirtay waxa ku waxa ku qoran magicii nebi maxamedo sidiisii waxay ku soo aroortay kitaabka song of solomon la dhaho jabtarka shanaad versh sixteen afka cibraaniga ama hibruuga waxay ku noqonaysaa hikom ama taqim dhikullu muxammadim zahdooda wa zahree bayna jerusalem ku celi mar kale magacii moxamed ma maqasheen maraan idhi bal u fiirsada kelmaddan waa afkii hibruuga ama cibraaniga hikoma mintaqim dhikullu muxammadin zahdooda wasaare bayna jerusalem halkaa muxammadin waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam magaciisi baa meesha ku yaal maxaa im loo raaciy im waxaa loo raaciya waa plural of respect waxa la dhaho waa wadarta ama jamciga wax lagu ixtiraamo macnaheedu maaha maga maxamedyo fara badan ee waxa weeye waa jamciga ama plural of respectiga waxa la dhaho oo cid baa lagu ixtiraamaya oo luuqadaha semitic languageka la dhaho ama aluuqaat asaamiya sida luuqadda afka carabiga luuqadda cibraaniga ee yahuuddu ku hadasho luuqadda urduuga luuqadahaas badankood waxay leeyihiin laba jamci ama laba laba qaab baa wax loo jamciyaa oo wax wadar looga dhiga waa plural of numbers waa number ama tira ayaa wax lagu jamciyaa oo de waa shay tiro sheegaya oo laba nin shan nin toddoba nin tira ayay sheegaysaa oo waa wadar la garanayo tiray sheegaysaa taasi waa mid caani caadiya waxaa kaloo jirta wadar wax lagu wadariyo ama lagu jamciyo ama plural ah wadartaasna waxaa loo yaqaanaa respect ama ixtiraam ama qadarin waa luuqadda afaka carabiga way leedahay oo gaar ahaan qur-aanka kariimka alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacala suurat alxujra aayadda sagaalaad innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annaka ayaa soo dejinay qur'aanka annaka ayaana ah ka ilaalinaya ma ilaahyo badan baa hadlaya maanu ilaahay keligii ahayn haddaa muxuu u adeegsaday innaa naxnu annaku waxa loo adeegsaday waxaa jirta luuqadda afka carabiga jamci la yidhaahdo ama plural la wadar la dhaho ixtiraam wax lagu ixtiraamayo marka dadka carabta ku afka carabiga ku hadloo dhan xataa gaalada carabta isu sheeg weligeed iyo abidkeed ma jirto cid ka hadashoo tidhi muslimiintu ilaahyo badan bay rumaysan yihin waa kanoo naxnubaa meesha ku qoran sababtoo ah luuqadda afka carabidu waxay leedahay laba jamci ama laba qaab oo wax lagu wadareeyo oo mid waxa weeye plural of numbers waa jamcigaas arqaamta ama raqamyada iyo tirooyinka lagu lagu wadareeyo ama lagu jamciyo iyo kan kale ixtiraamka sidoo kale din luuqadda afka cibraaniguna waxay leedahay jamcintaas ama wadarta ixtiraam marka muxamadin muxamedyo fara badan maaha imtaas waxaa loo raaciyey waa ixtiraam markii halkay ahayd ayaa im la raaciyey sida loogu ixtiraamo marka magacii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam luuqaddii afka cibraanigu waxay odhanaysaa hikom amtaqim bikulli muxamedin magacii moxamed meesha waa yaalla marka nimankan kitaabka qoray kitaabkii luuqadda originalka moxamedin baa meesha ku qoran magacii moxamed meesha waa ku qoran markay turjumayeen ay u turjumayeen in ka badan laba kun oo luuqadood oo kitaabkoodu maanta uu lagu iibsan karo mid kastaba magac kale loo bedelay bal uu fiirsada magacii bay tarjameen magaca lama tarjumo brownownka iyo magaca tone lama tarjamo oo matalan haddii aniga ladhaha master balak ama adiga lagu dhaho master balak afwaddanka soomaaliya markuu tago ma waxaynu ugu yeedhi naaru madoobow madoobow mise aswad aswad baa loogu yeedhaya waa maya master balak waa master balak magaca lama turjumi karo lamana macnayn karo magaca laakiin cudurka iyo sikneska ku dhacay nimankan kiristaanka ama masiixiyiinta waxaa ka mid a walaalayaal in ay bedelaan had yo jaraale magaca marka magacii nebi maxamed ee meesha ku qornay moxamed ahaa ayay macneeyeen oo moxamed macnaheedu waa maxay waa ruuxa la jecel yahay waa ruuxa la mahadiyo waa xamdi buu ka yimi marka way si aan loo garanin oo dadka afka ingiriisiga ku hadla ama luuqadaha kale labada kun ee aynu tilmaamnay si aanay u garanin in magaca moxamed meesha ku qoran yahay ayay macneeyeen afka ingiriisiga waxa u macneeyeen bal haddabaan akhrino his mouth is most sweet yeah he is all together lovely this is my prophet and this is my friend or daughters of jerusalem waxay ku bedeleen meeshii moxamed ahayd all together lavali bal u fiirsada haddii maantaba qof afka ingiriisiga ku hadla uu akhrinayo kitaabka wuxuu dhaafaya all together lavali all together lavali all together lavali ma maxamed bay la macnaatay marka ma wuxuu diidaya markaa waa si waa dhagar ay ka waa dhagar sababtoo ah kitaabka magacii nebi maxamed meesha markuu ku qoran yahy waxay dhaheen intay ka fakereen culimmadoodu haddii dadkeenu ay arkaan magaca moxamed oo meesha ku qoran markiiba waxaa la odhanaya moxamed baa meesha ku qoran deetana way macneeyeen oo waxay ka dhigeen all together lavali afkii carabiga ahayd waxay ahayd marka in loo daayo de ilan magaca moxamed marka luuqadihii kale loo macneeyey waxay ahayd in magaca laftigiisa moxamed afka carabiga loo daayo isaga laftigiisana may daynin ee way macneeyeen u fiirsada waxay noqonaysaa iyagana waxay u macneeyeen xalquhu xalaawa wa kulluhu mushtahayaat hada xabiibi wa hada khaliili ya banaati orshalam u fiirsada meeshii maxamed ahayd waxay ka dhigeen wa kulluhu mushtahayaat waa cayaar iyo game ay ciyaarayaan nimankaas afkii soomaaliga kuwo isku dayay inay wax tarjamaan ayaa iyaguna waxay ka dhigeen meeshii moxamed ahayd oo isaguna dhammaantiis waa mid la jecel yahay oo isaguna dhammaantii waa mid la jecelyahy subxaan allah u fiirsada khiyaanada iyo beenta ay nimankaas iyo dhagarta ay dhagrayaan iyo dadka siday jarka uga tallaabsanayaan marka magacii moxamed meesha waa ku jiraa laakiin way tarjameen way tarjameen magacii oo way macneeyeen oo magaca moxamed oo keliya may tarjamin ama may bedelin ee laakiin guud ahaan magacyada nebiyada ku soo arooray kutubtooda oo dhan way bedeleen tusaale ahaan nebi ciise calayhi salaam magaciisa maxaa u yaqaanaan jesus bay dhahaan jesus xaguu ka yimid jaadan xaggaad jeedan ugu horreysa kelma xarafka jee xagga xaggaad ka keenta ila nebi ciise calayhi salaam markuu dhalanayo waxaa loo yaqaanay magaciisa ciisuu af carabina waa ciisa iisuu ciisa waad waa u jeedaan taytalkiis iyo laqabkiisuna wuxuu ahaa ama naanaystiisuna waxay ahayd masiix afka yahuuddana waxay ahayd masaaya masaaya waa afkii yahuudiga ee cibraaniga ahaa masaaya bay ku noqonaysaa af carabina masiix laakiin marka aad luuqadaha laatiinka gaar ahaan luuqadda afka ingiriisiga dee nebi ciise ciise looguma yeedho masiixna looguma yeedho ee waxaa loogu yeedhaa jesus christ bal u fiirsada ilaah baan idinku dhaariyey magacii ciise ahayd waxay ka dhigeen jesus meeshii masiixa ahaydna waxay ka dhigeen christ bal u fiirsada meeshii nebi yuusuf yuusuf ahayd jee baa lagu daray waxaa laga dhigay joseph meeshii yaxye ahayd hadda waa nebi yaxye waxay ku dareen jeeya waxay dhaheen john subxaan allah ninkii saxaabigii ugu weynaa nebi ciise uu lahaa oo la odhan jiray simon magaciisa waxay u bedeleen peter marka waa game aynaan fahmayn qaabka ay ugu cayaarayaan nimankani magacyada siday ugu cayaarayaan bal u fiirsada masiix iyo christ masiix say ugu bedeleen christ ciise jesus ay ugu bedeleen yuusuf josef ugu bedeleen subxaan allah magaca lama bedeli karo magacu waa sidiisii cabdilcasiis baa aniga la dhahaa magacaygu waa cabdulcasiis abidkii isma bedelayo luuqad kastiiyo dal kasta haddaan tago laakiin u fiirsada signaska ah ma xanuunku meeshuu kaga dhacay iyo cudurku meeshuu kaga dhacay iyo qaabkay u turjumeen walciyaadu billah haddii aynu intaa ka gudubno waa tusaalooyinka waxaynu ka soo qaadannay qaybtii koowaad ee kitaabka baibalka oo old testamentka la dhaho ama cahdiga qadiimiga la dhaho ayaynu ka soo qaadannay tusaalooyinkan kitaabkan cusub ee kiristanku ay rumaysanyeen new testamentiga miyaa lagu sheegay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam haa isagana waa lagu sheegay gaar ahaan kitaabka john ama injiilka john uu qoray sida sida ay dhahaan waxa laga soo xigtay john ninka la dhaho uu qoray chapterka afariyo tobnaad versh sixteen ama cutubka afariyo tobnaad faqradda lixiyo tobnaad afka ingiriisiga waxay leedahay and i will pray the father and he shall give you another comforter then he may abide with you forever nebi ciise markaan hadlaya waa hadalkii ciise ciise masiix calayhi salaam ayaa hadlaya wuxuu leeyahay afkii carabiga markaynu ku turjubno wa ana adlubu min alabbi fayuctiikum mucaziyan aakhar liyamkuta macakum ila alabad af soomaali maxay ku noqonaysaa waxaan baryayaa eebe asaguna wuxuu idiin soo diri doonaa ama wuxuu idin siin doonaa gargaaro kale kaasoo idinla waaraya abidkiin af ingiriisiga waxay adeegsadeen kelmadda comforder afkii carabigana waxay adeegsadeen maciz af soomaaligana kuwa u turjumay waxay adeegsadeen gargaari ciise wuxuu yidhi waxaan ilaahay ilaahay baan baryayaa waxaana laydiin soo diri doonaa laydin siin doonaa gargaaro kale talow gargaarahaasi waayo comforderkaasi waayo macziyi kuwan afka carabiga macziyi bay ula baxeen talo maczigaasi waayo laba kunoo luuqadood oo kitaabkooda uu ku qoran yahay kelmadda laba kun oo luuq laba kun oo magac weeyo kala duwan af ingiriisiga comforder afka carabiga maczi af soomaaligii gargaare luuqadaha kalena saasoo kale magacyo kale kala duwan way leeyihiin talow haddaba shaksigan uu ciise uu sheegayo calayhi salaam waayo ee comforderka ah ama gargaarahaasi waayo dee waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sababtoo ah kelmadda comforder waxaa laga soo turjumay kelmad luuqadda afka griega ku qoran oo breklos la dhaho kelmadda breklos ama breklitos la dhaho kelmaddaasi waxay la macno tahay magaca axmed axmedna waayo axmedna waa nebi maxamed magaciisa labaad nebi ciise laftigiisuna muxuu alla qur-aanka uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala in uu wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed nebi ciise wuxuu markaa dadka ugu bushaarinayay inuu iman doono nebi ka dambeeya oo la dhaho magiciise axmed halkan markaa axmed meeshii ahayd afkii griiga markii loo bedelay breklotos bay noqotay markii laga soo turjumay luuqaddii afka griiga ah hadii loo turjumo af ingiriisigiina comforder bay ka dhigeen comforderkii markay af carabi ka turjumeenna macziyi bay noqotay macziyigiina marka af soomaali laga sii turjumay gargaaray noqotay gargaarahana marka luuqadihii kale laga soo turjumo magacyo kale noqotay ma u jeedaan qaabka waxa la isticmaalayo ma u jeedaan nimankaasi sida wax u qarinayaan iyo dhagarta ay maleegayaan subxaan allah ilahay wuxuu uhi min bacdi ismuhu axmed axmed baa la dhahaa nebigaas waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa magiciisa labaad iyaguna wuxuu isagu halkana waxa ku qoran comforder baa idin imanaya ama gargaara ayaa idin imanaya isla kelmadda gargaaraha ama comforderkaasi waxay mar labaad soo noqotay kitaabka john ama injiilka john laga soo xigtay siday sheegtaan chapterka lix iyo tobnaad faqradda toddobaad waxay leedahay afka ingiriisiga nevertheless i tell you the truth itis expedient for you that i go away for if i go not away the comforter will not will not come unto you but if i depart i will send him unto you subxaan allah wallahi kelmaddani waa waadax bal u fiirsada af carabina markan aynu ku turjumna haddii ilaahay ka dhigo ama sida kutubtooda ay ku qoran tahay lakinii aquulu lakum alxaqa إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز walaakin in dahabtu ursiluhu ilaykum af soomaaligiina maxay ku noqonaysaa waa kitaabka yuxanna si laga soo xigtay cutubka lix iyo tobnaad faqradda toddobaad si kastaba ha ahaatee aan runta idiin sheego waxaa idiin roon inaan anigu tago haddii aanan teginna ma imanayo gargaaruhu laakiin haddii aan tago waan idiin soo diri doonaa sow may jeedaan nebi ciise wuxuu yidhi waxa aan runta idiin sheege waxa idiin roon inaan anigu tago yacni aniga cirka in laga qaado waa qaabkii iyagu waxay dhaheen wuxuu ku dhintay saliibkii ama crosskii buu ku dhintay taasna mawduuc kale ayaanu ku caddayn doonaa inaanu ku dhimanin crosska laakiin mawduucaynu maanta wuxuu ku saabsiisan yahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyuu kusoo arooray kutubtooda haa marka wuxuu yidhi nebi ciise waxa idiin roon inaan anigu tago liannahu in antaliq maadaama sababtoo ah haddii aan anigu tago ama haddii aan anigu tegi waayo idinma imanayo gargaarihii waa kelmaddii gargaaraha ahayd ee aynan idiin sheegaynay waxaa laga soo drive gareeyey ama waxaa laga soo xigtay magacii axmed ila ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi min bacdi ismuhu axmed nebiga nebi ciise wuxuu yidhi isagoo ugu bushaaraynaya qoomkiisa waxaa idin imanaya nebi la dhaho axmed axmedkii baractolos bay u bedeleen baractoloskii oo afka griega ahaa luuqadda ugu qadiimisan ama ay ku qorantahay kitaab kutubtoodan waxay uga sii turjumeen comforder afka ingiriisiga af carabigiina waxay ka dhigeen mucazi af soomaaligiina gargaaru ku noqonay magaca haba la bedbedelo laakiin haddana bal u fiirso weedhuhu siday u dhacayaan si kastaba ha ahaatee waxaa idiin roon inaan runta idiin sheego waxaa idiin roon inaan anigu tago haddii aanan anigu teginna ma imanayo gargaaruhu haddii markaan anigu aan tago if i depart marka haddii aan anigu aan tago i will send him unto you waan idiin soo dirayaaba idinka so uma jeedaan wuxuu la hadlayaa qoomkiisi reer bani israa'iil wuxuu leeyahay anigu waan tegaya cid kalea imanaysa masiixigii kristankaina wuxuuna leeyahay cid nebi ciise ka dambaysaba ma jirto ciisena afkiisa wuxuu ka leeyahay cid baa aniga iga dambaysa la dhahdo comforder oo axmed ah waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa nebi maxamed baa ka halkaasna lagu sheegay aan intaana halkaa kaga sii hadhno waxaa kaloo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu sheegay oo caddaan ah oo sida cadceedda u cad weedhaha nebi ciise uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ee lagu ku soo arooray sida laga soo xigtay injiilka john jabtarka lix iyo tobnaad faqradaha labiyo toban ilaa lix iyo toban waa gospel of john chapter sixteen verse twelve to sixteen af ingiriisiga waxay ku noqonaysaa i have yet many thing to send to you but you cannot bear them now how bit when he the spirit of truth is come he will guide you unto all truth for he shall not speak of himself but what but whatever he shall hear that he shall that shall he speak and he shall show you things to come he shall glorify me waa af ingiriisigii sida ay u qoran tahay kutubtooda waa kitaabka john sixteen tolf weeye waa cutubka lix iyo tobnaad jabtarka lix iyo tobnaad faqradaha labiyo toban ilaa shan iyo toban waa luuqadda afka ingiriisiga qaabkay ugu qorantah af carabiga laftigiisana saas oo kale ay u qoran tahay ina lii umuura kahiiratan aydan liaquula lakum walaakin laa tastatiicuuna an taxtamilu lan wa ama mata ja'a daaka ruuxu lxaqi fahuwa yurshidukum ila jamiici alxaq liannahu laa yatakalamu min nafsih bal kul ma yasmacu yatakalamu bihi wayukhbirukum biumuurin aatiya daaka yumajidunii haddaba bal aynu fiirinno af soomaali maxay ku noqonaysaa wuxuu dhahay nebi ciise sida laga soo xigtay kitaabkoodan john sixteen cutubkaas ama yuxanna cutubka lix iyo tobnaad faqradda labiyo tobnaad i have yet many thing to send to you wax badan ayaan idiin sheegi lahaa but you cannot bear them now hase ahaatee ma qaadi kartaan ma xambaari kartaan how bit when he the spirit of truth is come si kastaba ha ahaatee markuu isagu yimaado ruuxa runta ahi he will guide you onto all the truth wuxuu idinku hagi doonaa wuxuu idinku ilaalin doonaa runta oo dhan for he shall not speak of himself maxaa yeelay isagu naftiisa iskama hadli doono but whatsoever he shall hear that he shall speak laakiin wuxuu ku hadli doonaa wixii uu maqlay oo waxyi ah ayuu isagu ku hadli doonaa and he shall show you things to come wuxuuna isagu idin tusi doonaa waxyaalaha iman doona he shall glorify me isaguna way ammaani doonaa wuu iweynayn doonaa ilaah baa idinku dhaariyey ma caddayn caddaan intaa ka weyn ayay u baahan yihiin masiixiyiintu inuu nebi maxamed kitaabkooda uu ku qoran yahay sifooyinkiisii magacyadiisi bal u fiirsada muxuu yidhi wax badan baan idiin sheegi lahaa laakiin ma xambaari kartaan waxa badan waa cilmi nebi ciise calayhi salaam waxa la siiyey aqoon iyo cilmi laakiin yahuuddu maadaama ay dhib badan ku haysay nebiyada oo dhan iska dhaaf inay cilmi iyo aqoon ay qaataane ee nebi ciise calayhi salaam dhibkay u geysteen baynu garanayn deetana wuxuu ku yidhi war wax badan baan idiin sheegi lahaa laakiin ma xambaari kartaan iyagu ma qaadi karaan ma xambaari karaan shakhsiya nebi ciise isagu haa wuu sidaa cilmigii oo wuu garanayaa qawaaniintii iyo sharcigii oo ilaahay baa baray laakiin dadkan kale ee reer bani israa'iil dad u qalma inay qaadaan cilmiga iyo aqoonta ma aha hay laakiin markuu isagu yimaado ruuxa runta ah markuu isagu yimaado isagu kow waahii markuu isagu yimaado ruuxa runta ahi markuu yimaado wuxuu isagu idinku ilaalin doonaa runta oo dhan xaqiiqada ayuu idinku ilaalin doonaa naftiisa isagu iskama hadlayo yacni wax naftiisa shakhsiyan uu doonaya maaha ee waa wax waxyi oo uu maqlay ayuu ku hadli doonaa wuxuuna idin tusi doonaa waxyaalo badan oo iman doona mustaqbalka uu idinka warrami doonaa mucjisooyinba looga jeeda isaguna way ammaani doonaa waayo ruuxaas ruuxa nebi ciise ka dambeeyey ee sidoo kalena aan isagu shakhsiyaddiisa wixii uu dhahayaan ku hadlaynay waxyi ku hadlayo ilaahay waxyi usoo usu ku soo dejiyey waayo ruuxaas waayo ruuxa keliya ee adduunyada ku nool ee aan haysanin diinta kiristanka laakiin ammaanay nebi ciiseiyo hooyadii waayo bal fiiri waxaa la dhahaa laba kun iyo lix iyo toban sannadood baa kasoo wareegay dhalashadii nebi ciise siday dhahaan labada kun iyo lix iyo tobankaa sanad oo two thousand sixteen bayn ku jeernaa bal labada kun iyo lix iyo tobanka cidaan nebi maxamed ahayn oo ammaantay isaga nebi ciise calayhi salaam iyo hooyadii maryama cidaan isaga nebi maxamed ahayn oo ammaantay waayo taariikhda dib ugu noqo inaad fakertaan weeyaan waayo ciddan laga hadlallaga hadlaya la leeyahay he will glorify me way ammaani doona nebi ciise calayhi salaam waa la ammaanay kitaabka qur'aanka wuxuu allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku sheegay inuu yahay nebi inuu yahay rasuul inuu yahay masiix masiix macnaheedu maaha ilaah masiix waa la qabya naanays waa naanays masiix bimacnaa masaxa waxay kasoo horjeedaa cid la masaxay ama qof ee la taabtay oo qofka wanaagsan marka yacni tusaale ahaan marka weysada la weyseysanayo maxaynu samaynaa marka madaxa biyaha la marinaya wayn masaxnaa soo ma waa saasoo kale waa ruux marka la masaxay oo dembigii laga masaxay waa naanaysi ama laqab uu leeyahay nebi ciise calayhi salaam macnaheeduna ma aha sida ay gaaladu u yaqaanaan ay dhahdaan christ waxa weeye waa ilaah ilaah maaha ee kelmaddu waa masax waa laqab iyo naanays weeye oo macnaheeduna uu yahay ruux la masaxay dee ruux la masaxayna laqabka iyo naanaystaas qof wanaagsan iyo qof xunba uu qaadan karaa oo masiixu dajaal isaguba waa masiixa la dhaho ama dajaal cawarka shaydaanka ahiba dee magaciisa masiix baa la dhahaa sidoo kale kutubta bibaleka waxaaba kusoo aroortay dad yaguna sanam iyo caabidi jiro la dhahdo masiix marka magacaas masiix waa laqab iyo taytal ku wanaagsanyan ku xun baa loo bixin kara marka marka koowaad qur-aanku wuu ammaano wuxuu ku sheegay inuu nebi yahay sidoo kalena inuu masiix uu yahay oo laqabkiis iyo masiix uu yahay calayhi salaam sidoo kale inuu rasuul uu yahay oo loosoo diray reer bani israa'iil sidoo kale inuu hooyadii ay ahayd gabadh daahirada oo bikro ahayd oo ay ku dhashay qaab mucjiso ah aabba la-aan waxaa kaloo qur-aanku uu sheegay in nebi ciise calayhi salaam uu mucjisooyin fara badan uu sameeyey mucjisooyinkaasoo ka mid ah inuu ilaahay awooddiis ama biidn illaah bimashii'at illah ilaahay awooddiisa uu ku noolayn jiray ruux dhintay ama uu ku bugsiin jiray ruux xanuunsanaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay oo sharaf iyo karaamiyo cisi buu u yeelay sidoo kalena qofka muslimka ee aan rumaysnayn nebi ciise calayhi salaam nebinimo aanu rumaysnayn dee islaamba maha kaasi diinta islaamka out buu ka yahay wuu ka baxsan yahy marka u fiirsada waa kuma qofka keliya dunida ku nool ee nebi ciise ka dambeeyey ee ammaanay ee glorified ku sameeyey ee tamjiidka ku sameeye weyneeyey nebinimadiisii qiray runta ka sheegay wixiisi waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebi ciisena waa kaasu uu sheegayaa wuxuu leeyahay wuu i ammaani doonaa subxaan allah kuwaasi waxay ahaayeen walaalayaal waa tusaalooyin aynu ka soo qaadanay kutubtooda waxa ku qoran ee ay sheegayaan ama caddaynaya kutubtooda waxa ku qoran ee caddaynaya in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu raad iyo sal uu ku leeyahay kutubtooda ayna waajib ku tahay inay rumeeyaan maadaama uu yahay rasuul rabbi alcaalamiin rasuulkii loo uu soo diray rabbiga caalamiinta uuna soo diray caalamiinta oo dhan jinni iyo insiba alle subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi qur-aankiisa suuratu shucaraa aayadda boqol iyo lix iyo sagaashanaad iyo boqol iyo sagaashan iyo toddobaad wa inahu lafi zubri lawaliin awalam yakun lahum aayatan yaclamahu culamaau bani israa'iil wuxuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala wa inahu isagu ama qur'aanku ama nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sugan yahay kutubtii hore awalam yakun lahum aaya an yaclamahu culamaau bani israa'iil miyayna calaamad ugu filnayn in culummada reer bani israa'iil ay garanayaan isaga qur'aankii ay garanayaan nebi maxamedna ay garanayaan ila magacii baa ku qoran sifooyinkina way ku qoran yihin idan intaa wixii ka soo hadhay ciddii ka gaalowday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa kaafir waana murtad waa qof gaala dee subxana allah waa qof dafiray nebigii ilaahay uu soo dejiyey ee uu doortay nebigii ugu dambeeyey qofka dafira waa gaal iyo kaafir ilaahayna subxaanahu wa tacaala magaciisii iyo sifooyinkiisii wuxuu ku waariyey kutubtooda si kasta ay u bedelaan ma bedeli karayaan sababta maad garanaysaan walaalayaal sababtu waxa weeye ilaahay baa wuxuu qur-aankiisa ku yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annaka ayaa soo dejinay qur-aanka annaka ayaana ilaalinayn qur-aankii markaa waxaa ku qoran kitaabkii qur-aankii la ilaalinaya aayaadkiisii waxa ka dhex mid ah oo ku qoran wa innahu lafii zuburi lawaliin nebi maxamed iyo qur-aankiisu kutubtii horey ku jira marka kitaabka qur-aanka ilaalintiisa waxaa ka mid ah sidoo kale aayaadka ku dhex jira waxa ay sheegaan ee uu dhaho aayaddaasi ay tidhaahdo aayaddaasi waxa nebi maxamed iyo qur-aankiisa iyo sifooyinkiisu waxa ay ku jiraan kutubtii hore ilaahay xitaa wuxuu ilaaliyey magacyadii iyo sifooyinkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee kutubtooda ku jirta boqol jeer ama hal milyan oo jeer ha isku dayaan inay bedelaan laakiin cidda ilaalinaysa sifooyinkaas iyo magacyadaasi waa allah subxaanah wa tacaala isagaa ballan qaaday oo yidhi qur-aankana waan ilaalinaya aayaadkaasi waxay tilmaamaanna u fiirsada ilaahay uu ilaaliye subxaanahu wa tacaala intaa walaalayaal waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna oo aynu kaga hadlaynay miyaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu sheegay kutubtaas jawaabtu waxay noqonaysaa haa laakiin way iska dhaga mareen manaysan aqbalin ilaahay baynu ka magan galnay markaa fitnada ay la wareegayaan allahuma salli wasalim cala sayidina muxamedi nabiy alamiy wcla aalihi wasxaabih wman tabicahum bixsaanin ila ywm اddiin hada wallahu aclam wbillahi towfiq wsalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu